suurat اlfiil makiyat weeyaan iyadana suuradani suurat اlfiil ayaa la yidhaha waxaa lagu magacaabay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi اlfiil fiilna waa maroodiga baalkan marka dugaaga ka mid ee maroodiga la yiraahdo weeyaan fiilku suuraddani marka asbaabda dabcan waxbay ka waramaysaa qisada ay ka waramaysana waxa ay tahay qiso marka dhacdo taariikhda gashay oo ku yeelatay taariikhda macno aada u weyn oo marka lasoo koobo ay tahay sida ibnu isxaaq uu warinayo kutub siirana aada mashhuur ugu ah yeman meeshan la yiraahdo waxaa mar qabsaday xabashada xabashada haysan jirtay oo u adkaatay nin abraha la yidhaha ayaa haysan jiray oo xukumi jiray abrahahaasina najaashi ayuu wakiil uga ahaa meesha marka sanco ayuu wuxuu ka dhisay kaniisad weyn ayuu ka dhisay oo aada u dhisay weyneeyey wuxuuna ballan ku galay wuxuu maqlay carabtu inay kacbada aadaan oo dadkii oo kacbadii u diyaargaroobayo oo xajkii u socdo ayuu arkay markaasu wuxuu yihi kaniisad baan halkan ku dhisayaa carab iyo dadkana waa kasoo jeedinayaa beytka alle waxaan usoo jeedinayaa kaniisadan inay usoo xajiyaan sidaa markii uu yidhi ayaa carabtii marka nin ka mida ayaa arrintaa aada uga xumaaday aada buu u dhibsaday way murjisay isagoo hadda markaas carabnimada iyo kacbadiio ayaga yacni asal ay u tahayo dhaqan ay u noqotay ila iyagu cibaado ma aqoonine ay sidaa u noqotay ayuu ka arrintaasuu ka xumaaday oo ka galiiliyooday kaniisadiibuu marka intuu habeen habeenkii usoo dhuuntay oo dhex galay ayuu ku saxarooday waana marmariyey derbigeeda isagoo markaa yacnii arrintaa uga kaga xun abraha markii uu arkay yaa sidan yeelay nin carabaa sidan yeelay baa leeyihi markaasuu yidhi kacbadii inaan dumiyaaba igu ballan ah maroodi iyo ciidan fara badan buu kaxaystay adigu dhexdaa markuu marayo yeman laba qolaa kula dagaalantay labadii qolo waa ka adkaaday dadkii madaxda u ahaana waa qafaalay mid ka mida marka wuxuu yidhi aniga iska kay baaqi yeelo iska kaydaa niiho inaad iska kaydayso ayaa danku dan uun ku jirtaa oo fiican waa iska daayay abraha waxaa la yidhi nin oo iska dulqaad badan buu ahaa sidaasay dhahaan kutubu siira kii kale marka wuxuu yidhi aniga iska kaydaa jidkan kutusaa buu yidhi qofka haddii inta laga adkaado adkaanshadu ka badato waa iska wuxuu noqonayaa qof iska dulleysan buu iska noqona madaxa hoos u foorariyo marka wuxuu yidhi anigu waxaan kuu galaa inaan wadada ku tuso intaa igu dhaaf wadadiibuu marka daliil buu u noqday meelaha maka daa'if iyo markuu marayana sidoo kale qolooyin kale ay meesha isku qaabileen qolooyinkaa waaba u hogaansameen oo anagu wadadaan ku tusayna hore noo dhaafay dheheen nadaa un annaga un hanaa dhibaato un hanoo keenin ayb waa sii dhaqaaqay marka maka markuu agagaarkeeda marayo nin isaga ciidankiisa ka midou diray dadkan wuxuu yidhi waxay xoolo haystaan ka laga soo qaado xoolihii baa la dareeriyey oo laga soo qaaday waa loo keenay markaasu wuxuu u sheegay fariin gaarsiiya buu yidhi waxaad u sheegtaan aniga inaan dagaalkiina u soconin keliya kacbadaasaan duminayaa idaaya haddaa ila dagaashaanna waa idinka awood badanayo waa idinla dagaalama haddii aa iska kaydaysaanna idinka idin taaban maayo kacbadan ku tumana oon burburinaya ayuu yidhi waa iska daayeen marka reer maka xeelad kalena ma haynin cabdulmualib sanadkaa marka caamulfiil oo dhacdadaani ay dhacayso waa sanadkii nebiga uu dhashay sala allahu calayhi wasalam cabdulmualib baa isaga marka dadkii geela laga qaatay laba boqoloo halaad baa laga qaatay nebiga awowgii ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cabdulmualib marka meeshii markuu tegay isagii baa loo geeyey markaasuu maxaad igala hadlaysaa buu yidhi markaa wuxuu yidhi geelaan iisoo daa buu yidhi aniga markaasuu wuxuu yidhi kacbadii inaan dumiyaan u socdaa meeshii aada idinku deganaydeen ood magaca ku lahaydeen markaas geel miyaad igala hadlaysaa markaasuu wuxuu yidhi kacbada rabbi ilaaliyay leedahay aniguna rabbul ibilaan ahay geelaan ayaan iska leeyahay kacbadana rabbi ilaaliyay leedahay ayb marka isagaana kaa celi doono haddii uunan kaa celinina isagaa doonay hadda sidaas dad iyagu markaa de waxay iska ahaayeen de diintii nabiyullaahi ibraahimna aan waxba badan ka haysanin ama ay ka dhuntay oo waxay iska ahaayeen markaa de jaahiliyada uun iskaga dhex nool ay ahaayeen marka tacbiirkaas mararka qaar waxaad maqlay hadda dad waxyaabahaasoo kale iska soo deliishado oo tacbiir yacni daliil usuubada ka dhigto maa saas daliil hadda ma noqonayo kaasna inaad tiraahdo anu waxba dan ma ka gelaya maalkaasaan dhis rabaa wixii diin laga hadlaynayana dee diin ilaaha iskale isagaa badbaadsanayo ama aniga xoolahan rabaa kaas hadda annaga nalama amrin inaan sidaas sidaas inaan bal waxaa nala amray inaan naf iyo maal iyo maskax kulligeed aan diinta ilaahay u hurno oon iyadaas ku dhimanno yaa nala amray marka maal ayaan ilaalinaa arrintaa marka de cabdulmuqalib nebi ilaahay soo dirayna ma ahayn waxyaabahaasna de wax looga daydaa hadda oo yacni diinka lagu layskaga dhaafaa ma male waayo innaga muslimiinaan nahay aayaadkii iyo axaadiidtii iyo ayaa marka na amrayo ibraha marka waa loo kala baxay qurayshi waa ka baxday maka buurahay galgaleen iyagoo isdhahaya bal waxa dhici doono iyo fiiriya ama yaan idinka laftiina laidinku yaan la idinku tumanin ayay buurihii bay u kala kaceen marka kacbadii markuu usoo qasday hadda wixii suuraddan ay sheegtay baa ku dhacay oo shimbiro dhoob la dubay oo qallalay wato ayaa marka dhagaxyeeyey oo iyaga dhanba marka baabi'iyey oo marka dambana dana bal xoolo ay daaqeen ayaa laga dhigay oo meydkoodii saasuu ku dambeeyey marka kacbadaa ilaahay subxaanahu watacaala de wou ilaaliyey arrintaa iyada lafteedana waxay tahay irhaasaad min jumlati irhaasaati nabiyi sala alla l salam maadaama nebigiina sanadkaa dhashay kacbadiina sidaa rabbi u ilaaliyey kacbadan inaynan sidaa ahaa doonin oo nebigu imaan doono oo uu ka dahiri doono shirkiga iyo waxa ay ku samaynayaanoo xumaan ah oo ilaahay marka maka uu ka yeeli doono meel sidii isaga uu jeclaa laga sameeyo ayay amaaro ama calaamad u tahay ama daliil u tahay qisadan ayb haddii marka iyagoo gaalo ahoo kacbada shirki ku sameeyo ilaahay ilaaliyeyna ee gadaal dambe in ilaahay kacbada uunan dayacaynin marka nebi nebi lasoo saaro inuunan dayacaynina muuqato walidaalika ilaahay wuxuu yidhi waqaaluu in natabic ilhudaa macaka nutakhaaf min ardina markay dhaheen awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shayin buu alla yidhi idinkoo gaalo ah ilaahay idin dhaqaaleeyey haddaad islaamtaan miyuu ilaahay idin daraabayaa baa la yidhi oo idin oo idin xumaynayaa ee markaad islaamtaan oo diintii qaadataan waaba idinsii ilaalinayaa rabbi subxaanahu watacaala inaad u fakertaan maaha haddaan islaamno waa nala kala dafayaa waa dhibaatoonaynaa iyo ma ahan baa la leeyahay ayb kacbada marka sidaa nimankan marka ninkaa waxaa sameeyey fakeray inuu kacbada dumiyo ee maskaxdaas isu keenay wuxuu ahaa nin xabashi ah oo wuxuu ka mid ahaa min alxabasha xadiidka nabiga sal ll slam ee saxiixa ana wuxuu leeyahay aakhiri zamaanka marka la gaaro ama waqtigu markuu soo dhowaado kacbada in la dumi doono ou dumin doono nin xabashi ah haddana oo nabigu wuxuu yihi sal l slama kaanii yani anduru ilayhi waxaad moodeysaa inaanba fiirinayoba hadda yaqlacu yaqlacuhaa xajaran xajaran isagoo kacbada dhagax dhagax u siibaya nin gaaban oo bidaar leh oo kubab gaagaaban uu ku sheegay nabiga sal l l slam oo xabashi ah sidaas inuu kacbada uu dhagax dhagax u sii siibi doono marka markaa dambana kacbada de iyaga waa inay dumiyaan waana ku hamiyeen markii hore dambana waa samay doonaan oo inay sidaa yeeli doonaan xadiidka nabiga sal l slam ayaa tilmaamay oo sheegay taa marka waxay kutusaysaa dadkaasi yacni siday u fog yihiin oo ay yacnii shu'miga baaska iyo shaqaawada iyo xumaanta meesha ay ka gaareen meesha ay ka gaareen yaad dareemeysaan qofna marka de inuu yidhaaho walaalaheen waayo ama uu walaalo ka dhigto ama uu u maleeyo inay wanaag u wadaan ama inay u toosinayaan nidaam ka burburay oo ka jabay ummaddan inay iyagu inay kabaan ay rabaan arrintaa waxay tusaysaa haddayba wax tusayso iimaan darri ama iimaan yari ama waxay tusaysaa caqli ga-aad u gaaban iyo faham xumi ayay tusaysaa walidaalika xataa shu'migooda kale waxaa ka mid a xabashada ee culimadana ay yidhaahdaan ee dadkaa boqorkoodii baa islaamay najaashi haddana iyagoo boqorkoodii ou islaamay ayagii aaway islaamku maxay ka yihiin maynan islaamin mamlaka dhan oo boqorkeedii islaamay oo dadkiina aynan raacin ka waran marka nin isaga ay ilma adeer ahaayeen yaa la sheegaa bis iyo isaga najaashi laftiisa culimada qaar w waa ka cabsa iyaguu ka cabsan jiray oo yacni waxyaabo badan ma banaanka ma soo dhiga karin ibnu taymiya kitaabkan minhaaju sunnaha iyo sidaasuu iyuu tilmaamayuu sheegaa iyadana shu-mi iyo baas labaad waay dad dhan oo boqorkoodii islaamay oo ayagiina aan lagu haynin islaamkii waxay ku tusaysaa marka baatilka say ugu adag yihiin iyo shiddada ay ugaga jiraan macnaheeduna ma ahan markaasi yacni dadkaasi haddana shu-mi kale wuxuu yahay afaraad saxaabo ayaa tagtay dhulkoodii saxaabaa dhulkoodii tagtay deganayd haddana islaamnimadii wax badan kama faafin ee sideedana marka xabasho la yidhaha ogow macnaha wuxuu ku dhacayaa waxay tahay yani dadkii meeshaa deganaaya gaalada ahaa ee iyaga nasaarada ahaa weliba ayaa laga wadaa waxaa alxabasha marka la yidhaha sida badan ee dadka muslimiinta ee dhulka xeebaha degan oo innaga lafteenna aan ka mid nahay oo dadkan kale yacni waxaa iyaga kuwa waxaa la dhihi jiray zayaalica la dhihi jiray azayaalica zayaalica la dhihi jiray ama imaaraad baa jiri jiray oo imaarooyin fara badan oo waxaa jiri jiray dhulkan xabashada oo muslimiintu ay lahaa jireen ayaa jiray dhulka xeebaha iyo meelaha ku dhow dhow bayna u badnaayeen laakiin kuwan gudaha sii jiro ee iyagu boqoradii xabashadana la dhihi jiray kuwaas waa nasaaro nasaaranimada ku ad adag kuwa aan ka hadlaynana kuwaas waay saa waxaan uleeyahay marka qof inuunan isdhihin xabashada ma islaamin maxaa loo leeyahay annaga xabashaan nahay annaga xabasha ma nihin xabashada nasaarada laga wadaa kuwa nasaarada aha xabasho la yidhaha idlaaqa shayga curfigan ka hadlaa dadku say u eg yihiin iyo hadda ma ka hadlayo aniga laakiin curfiga diiniga ah marka alxabasha la idlaaqo kuwaas nasaaraday ku dhacay yaana laga wadaa maqrizi kitaab uu leeyahay madbuuca oo la yidhaha alilmaam biman fii ardi alxabashati min muluuki lislaam ibnu fadlillaahina mamaaliya kitaabka amsaarta iyo mamaalikul amsaar iyo oo uga hadlo waa ku sheegayaa mamlakatu lxabasha taariikh dheer uu ka qoraya oo ka hadlayaa mamlakooyinkaasi waxay ku baaba-een waxa baabi-iyey oo iyagu inay ka awood bataan sababay waxay ahayd oo keliya uun khilaaf dad ayaga isnacay oo iskhilaafay oo aada u kala fogaaday oo nin walbaa uu xabashiga raalli gelinayo si kan kale oo uga adkaado saasay ku baaba-een haddaad taariikhdaas akhrisaan dadkeenni marka damiir ma leh haddeertaan miir iyo maskax ma leh qabiil walbaa wuxuu isleeyahay aday ku anfacayaan kuwan kalead uga adkaanay waa ku anfacayaan kuwan kalead uga adkaanaysaa waxay anfacayaan male mamlakooyinkii hore ee dhulkaa gudaha ku jiray ayaa ku baaba-ay sidaasna xataa imaaraadkaas waxaa ku jiray imaaradan meeshan marka yacni hadda caasimadda oo ah qalbulxabasha ah ee imaaro islaamiyay ahaa jirtay nacam marka waxyaabahaas in lagu waana qaatay u baahan tahay taariikhahaas iyaana la akriyo dad oo cilmi badanna ma ahayna da ogaada xabashada dadka qaar baa waxay u maleeyaan dad aqoon badan oo ilbaxa inay yihiin ma ahan saas maqriisi wuxuu warinayaa dad waxay ahaayeen buu leey diiwaan ma aqoonin marka ay qorayaan ciidan oo ciidankooda ay dagaal gelinayaan waxaan ujeedaa markay ciidan dagaal gelinayaan boqorkooda wuxuu dhihi jiray halkan nin walbow dhagax ku rid meeshaan dhagaxii buu ku ridayaa waa baxayaa waa dagaal galaa marka lasoo laabto nin walbau dhagaxaagii qaad inta hartaa la tirinaa saasay ku ogaa jireen wax ka maqan wuxuu tilmaamay marka waxaan arkay uu yidhi nin mid dad tacasub badanna waa ahaayeen oo xataa ee madaahibta kale kirishtanka ma aynan ogolaa jirin oo madhabtan katooliga iyo dadka haysto qof noocaasa marku soo gala beledkooda waa dili jireen say tacasub u qabaan iyaga waa kii yani nasaarada dhexdeeda wa iyaga marka dad aad waxay ahaayeen u tacasub badan wuxuu leeya waxaan arkay boqorkooda arcad la dhihi jiray nin la dhihi jiray oo waxaan arkay buu yidhi digaag nool cunaaya nacam oo digaagiina ou qaylinaayo nacam saasuu soo guuriye nacam marka dadkaasi waa naga ilbaxsan yihiin in la yidhaaha xaggee ilbaxnimada ka imaanay nacam dadkan uun wax akhris la-aan iyo waxaa lagu imtixaanay dadkeenna iyo waxa ay haystaan oo ynan fahmayninba nacam marka dabcan sax ha jiraan waqti annaga naga horeeyo boqoro iyo ismaamul nooc ah ha lahaadaan laakiin ilbaxnimo iyo aqoon iyo waxaas ma jirin ayb waadna adiga laftaada waad dareemi kartaa ummadeennan hadda soomaalida inta ay jirtayoo aan aada u badnayn iyo haddana markay uun isku duubnaayeen wax uun bay ka samay jireen waad dareemi kartaa baaska iyo wixii ay ku dhigeen dadkan marka de wax uun zacaamo iyo ma waxay u baahan yihiin hoggaan fiican hoggaankii baa marka lagala dagaalamay iyo waxay isku hoggaami lahaayeen markaasay sidaan uun iska noqdeen hadal dheeraan iska galnay laakiin meeshaan uu munaasab ku yahan isleeyahay kacbada marka iyaga awal hamiyey inay dumiyaan fil akhiirna duminteeda iyaga gacantooday ku dhici doontaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara miyaadan arkin yacni miyaadan ogaanin kayfa sidii facala uu ku falay rabbuka rabbigaa siduu ku sameeyey biasxaabi lfiili maroodiga dadkiisii rabbigaa maroodiga dadkiisa wixii uu ku sameeyey miyaadan ogaanin nebi maxamedo marka jumladan kayfa facala rabbuka biasxaabi lfiil ayaa labada mafcuulba qaada qaadanaysa oo alam tarada ay alam taclam calima labadeeda mafcuul alam tara miyaadan arkin miyaadan ogaanin kayfa sidii kayfa marka istifhaamna waa laga laqbay karaa si khabar ahaanna oo loo laqbayn karaayo alam tara miyaadan ogaanin kayfa sidii miyaadan ogaanin facala rabbuka uu ku sameeyey alam tara miyaadan ogaanin kayfa sideebau facala ku sameeyey waa istifhaam markaas rabbuka rabbigaa biasxaabi lfiili maroodiga dadkii watay alam yajcal miyounan ka yeelin kaydahum shirqoolkoodii ay soo maleegeen oo inay kacbadii dumiyaan ahayd miyounan ka yeelin fii tadliilin dayac dayacaad iyo khasaaro soo kama yeelin dhexdeeda hawshii ay soo abaabuleen ooy waqtiga ku bixiyeen dhaqaalaha ku bixiyeen dayac miyounan ka dhigin rabbi wax dayacmay oo lagu khasaaray miyaanu ka yeelin alam yajcal miyounan ka yeelin kaydahum shirqoolkoodii ay dhigeen fii tadliilin fii tadyiicin dayacaad miyaanu ka dhigin iyo baabi-in iyo khasaaro wa arsala wuu diray rabbi calayhim korkooda wuxuu ku diray dayran shimbiro ayuu ku diray shimbiraha oo abaabiila kooxa kooxa ah horin horin ah horin ma ah shimbiro marka kooxa kooxa u soconayo ayuu ku diray rabbi ayb tarmiihim xaal ay ku tuurayso ama shimbiraha oo tarmiihim ganayso him iyaga ku ganayso bixijaaratin dhagax ku ganayso dhagaxda oo min sijiilin dhoobo la dubay oo qallashay ka ahaatay fa jacala wuxuu ka yeelay alla hum iyaga wuxuu ka dhigay ka casfin bal ayuu ka yeelay balka oo ma'kuulin la cunay marka wa arsala calayhim dayran abaabiiladaas ayaa tafaasiirta qaarkood u iilato hadda tafsiirna lama dhihi karee tafaasiirta u iilato dhinaca caqlaaninimada oo qeybiyaadka iyo waxyaabaha mucjizaadka iyo aan u dhaga nugleyn iyaga markaas tafaasiirta noocaabaa waxay leeyihiin wax shimbira shimbir yacni waa bahal aada u yar dhagax weynna ma soo qaadi kartee oo qof dhan madaxa markuu uga dhaco uu madaxii dilaacaye waxaa uun laga wadaa bay leeyihiin dayran abaabiila waa jeermisaa laga wadaa jermi suna baa lagu faafiyey kaasay ku dhinteen marka ee hadda shimbiro dhagaxan waday fi lxaqiiqati ma jiray ku leeyihin tamaasiirta qaaraa saas qoraya nacam dambe oo iska yani manxa alictizaal ama manxa madrasati alcaqlaaniya u leexsan ayaa sidaas dhahaan dad badanna waa dhici karta oo aada loo raacsan yahay tafaasiirtoodu sidaas inay ku taallo warkaas uu ku yaallo laakiin war macno leh ma ahan waayo ilaahay waa awoodaa shimbiro inuu dhagax culus usoo dhiibo oo ay markaa madaxa uga bajiyaan gaalada kuwaas marka kacbada iyo xaggeeda soo aaday in la yidhaahdo marka maahan yani waa de jermisna alla waa ku dili karaa ciddou doono laakiin tan hadda qur-aanku sida xaqiiqada uu sheegay baan haysanaynaa wa arsala calayhim korkooda wuxuu ku diray rabbi daylan shimbiro shimbiraha oo abaabiila kooxa kooxa ah oo yacni aada u fara badanoo horin horin u soconaya marka aqaadiica oo yani hadba goosin hadba goosin u socda oo abaabiil marka shimbiraha loo isticmaalaa weliba geelana waxaa loo isticmaalaa buu leeyahay aqaaiic aqaaiica kalibil yani geelu koox horin horin iyo marka uu yahay ama koox kooxa uu yahay marka abaabiila jamaacatin fi tafriqatin oo waxaa la yidhaha abaabiil shimbiraha keliyana ma loo isticmaale waxaa la dhihi karaa jaaءat اlkhaylu abaabiila fardihii baa yimaadeen ayagoo kooxa kooxa ah raxan raxan ama horin horin hadba wixii la dhaho tarmiihim shimbiraha oo tarmii ganayso him iyaga ku gamayso bxijaaratin dhagax ku gamayso dhagaxda oo min sijiilin dhoob la dubay ka ahaadee marka tarmiihim sifa waa ka dhigi kartaa dayaran sifa labaad waa uga dhigi kartaa haddaad doontana jumlo maadaama ay ta waad xaalayn kartaa maadaama nakirada dayran la sifeeyey oo macrifo ay usoo dhawaatay ayb dayran abaabiil dayranna ismu jinsi waayo shimbiro ayaa laga wada hal shimbir ma aha fajacalahum wuxuu ka yeelay alla ka casfin bal ayuu ka yeelay balka oo ma'kuulin la cunay oo xoole ay cuneen mufasiriintu waxay dhahaan ka zarcin wa tibnin akalathu dawaabu faraahathu fayabisa watafaraqat ajza'uhu waxay noqdeen bal ay xoolo intay daaqeen xooluhu intay daaqeen ay meeshii ku saxaroodeen oy digeeyeen oo digadii ay qallashay waxaa saasoo kale ay noqdeen marka yacni marka dee cuntadii qaarkood aan aada u shiidmin baa meeshii ka muuqmuuqanayso aada u yaryar macnaha marka waa loo jeedaa marka haddii digada laga wado waa la kinaayooday marka nimankii waxay noqdeen yacni xoolo digeeyey oo kale ay noqdeen intay dhargeen digeeyeen sidaa marka waa lagu macneeyey waxaa kaloo laga macneeyey sidaan iska yani kacasfin bal balka oo ma'kuulin la cunay bay noqdeenoo balka haddii halkan laga rifo dhinacan laga rifo wax yar baa isaga dhan soo haraya sidaasoo kale iska noqdeen marka kulligood marka meeshaasay ku wada halaagsameen dhammaantood